bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto faylaa hamiin faylaa ka dhowaada warka haminama idaacadda warsan qodobada isinka dhigi doontan haddii ilaahay rantunanka guda jarna iyo weliba kumida gudoomiyaha baarlamaanka ee koonfur galbeed uu soo taasiyeyay dadkii kana fo-ayay masiibadii geefka ku dheedayay beledka muqdisho faahfaahino dheeraada ayaa ku bahayd isla qaraagaasiiti oo sukuriya beledka muqdisho madawiinaha farmaajo uu soona warbaashinta taasiyo angmarsiye dadkii ka amuuday qaraagaasiiti taliyaga ciidanka luta uusu sheegay intii al-shabaab iyo ku saara doonaan deegaanadaasiitiyo galmudug waa sidus hadalkan dhigay taliyaha qaar kumida bulshada ka nool beledweyne ayoo bilaabeen dayaatir iyo hanis aruuriyan axmed midoobe uusuuna ku hadli qarxii ismidaamintaha ayaa kudhihi beledka muqdisho faahfaahina dil soo kudhihi muqdisho iyo weliba al-shabaab ayaa sheegatay dilkaasiiti gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo usuuna taasiyan diri dadkii walyaalada kudeertii qarxii kudhihi muqdisho xasan sheekh iyo weliba sheekh shariif ayoona booqdaha amayo booqdan isbitaalada beledka muqdisho madawiine deni ou soo kabaaqi midnamo kureed qarxii geeka kudhihi muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka puntland ou soo seediya gobolkaasiitiya sanaaga akhbaaraadka banaanka raadiya warsana singhayton hamiignamadan intuunanka guda jarna akhyaaray weliba kumida qaramada midoobay iyo ambaaraytay taadiyadii liinjeysidahaya ama liinjeysidii muslimiinta ruhingiga e
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
akhyaaray hamiignimaya bahaay too sabta ahaadnaya hahooydahayta taariikhdaniya katoosanto labaatan isiyedka bili tumi lamaad ee disembar sanadka lamada kun tumi sagaalka intaasi weliba yohaayana qaar kumid ah qodobada warkaana hamiignima haatana ka dhowaaday soogiiyo faahfaahsan haddii ilaahayar warkan subada kijara intasin kuwarama doonaanoo maxamuud ali cabdulaahi gaabshaa ah warkan waliba saare waryaagana maxamed cabdiraxmaan abdulle malale gabilawna dhugun sidaal gudoomiyaha baarlamaanka ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba usu taasiyin diray dadkii kanafo ayay masiibadii geeka ku dhiiday beledka muqdisho ku-samaga madawiinaga dowlad goboleedka ee koonfur galbeed ee soomaaliya waana ee gudoomiyaha golo wakiilada ee koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna maye iyo uu soo ka hadlayay magaaga bulshada iyo weliba madaxda dowlad goboleedka ee koonfur galbeed isuunka horaya madawiinaga dowlad goboleedka ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo taasiyan diri shacabka soomaaliyeed gaar ahaana ehelidii dadkii ka amooday qarahii iyo lufilsan dadka rajidka haya aroogay akas kontarool ee afgooye weliba uus ilaahayn ku tuugay intii ka amuudi intii janaabo fardowso ku waraabiya aani ka dhaawaantina caafimaad deg deg ee ilaahay soon ku rajeeye أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إنا لله وإنا إليه راجعون waxaa anigoo ku hadlaya magaca dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaca madaxweynaha kan guddoonka golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaanada iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya waxaan halkan tacsi tiiraanyo leh uga dirayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan qoysaskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen shacabkii oo soomaaliyeed abriyaada ahaa saaki ayagoon waxba galabsanin qaraxii ka dhaca magaalada muqdisho ku geeriyooday runtii waa wax aad iyo aad looga xanuunsado shacab soomaaliyeed isugu jiro shacabka noocyadiisa kala duwan dad waaweyn oo u shaqa tagaya siday nolol maalmeedkooda meel u saari lahaayeen arday ciyaal yaryaro iskuuladooda u socday marka waxaweye waa shacabka qaybihiisii kala duwan runtii waxaweye aadaan looga tacsiyeynaynaa dheygiga geeridaas xanuunka leh iyo dhibaatadaas maanta ka dhacday magaalada muqdisho waxaan si gaara uga tacsiyeynayaa dhammaan madaxda qaranka soomaaliyeed ee ugu horeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha golaha shacabka sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir iyo dhammaan saraakiisha iyo madaxda kale ee mas-uuliyiinta iyo gaar ahaan reerarkii iyo qoysaskii iyo ehladii ay ka geeriyoodeen shacabka soomaaliyeed aan waxba aanan garabsan inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun geeridu waa xaq laakiin mida tansaakii dhacday waxawaaye ayadan waxba aan garabsanin loogiis ayaa ka xanuunayaa ayaa xanuunayaa xanuunkeeda leh ummadan ilaahay waxaan uga barya intay dhimatana inuu ilaahay naxariistii janno uu ka waraabiyo inta dhaawaca ahna insha allah ilaahay inuu boogdha maxamuud ali cabdulaahi
dhinaca kalena dhugunsid yaal waliba faahfaahin dheeraada ku bahayda isla qaraga city oo soo kudhay beledka muqdisho wareegana mukhtaar sheegadan dalmar iyo faahfaahinta warkuning haya daktiriyoo kor ugu moodaasi ilaa iyo todobaatan iyo shan qof iyo ka amuudeen qarax xiraabtun kudhii beledka xamar godobhaanga ex control afgooy oo dhow meeli longorodaay taliska asbuubta ee beledka xamar dad markii qaraxga dhiyaay meyli ku dhawaayeen oo warbaahintan warami iyo sheegeen inay qaraxgahay ku eed uwiin waana laku dheegi dhammaana isdhabka beledka xamar
ayaa dhacday waaabadan waxa weeye laysuma yaqaan waxa waaye meeshan waa dad xitaa wax iska dhaa ciyaal baa ku dhimaata qof nimanka xafadahay taabiciyiinta way ku jiraan halkaan ku dhimaan meesha way ku baaqeen waxaan arkay laba iyo toban qof oo dudaysa wax kale saas u dudahaye qaar waxay ku dhaceen meeshaas waan ku subaxdooy halkan waxaa ku dhintay madaxda meeshaan ku dhintay calyoon ninka la yidhaahdo saylax meeshaana ku jira hoosta hadda ku jira waa rag baabacay booliska gaariga qaxay waa arka wax arkay halkaa waxaa laga dhacay waxaa la sheegayaa inay turki wax ku noqdeen maxagoobtaada ya turkiina ku noqdeen saraakiil turki ah turkiga halkaas u galay waa meesha laba nin bay ahay ma ma sheegi karo ma yiri ma ma ahay anuu kala haysaa waa xamaas wixii oo dhan baa la qariyey markaan soo nimina meeshaa asaga markaan arkay ya madaxdi markaan arkay adigu waxaan sameeyey midabkii oo dhan baa iga tegay iyo maskax gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqa magaalada muqdisho iyo weliba taliyaha ciidamada booliska gobolka banaadir oo meelo qaraxa ku dhiisadeen iyo may baan warameynin warbaahinta iyo oona faahfaahin ku sii sida walan dhiyeen waxaa ka dhacay ex control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah qaraxaas gaariga qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyey isgoyska ex control afgooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno dhaawacu waa sagaashameeyo sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonnaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyada dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn ama tiro badan oo ardayda ahi waxay ahayn jaamacadda banaadir inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan waxaa laayay dadkaas dhagariqabayaasha ku soo duulay dalkeenna soomaaliya ma aha markii ugu horreeyey oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen mar kasta oo ay arkaan meel zaxmo ah ama bulshadu isugu badan tahay waxa ay ka caado dhigteen inay sidaas oo kale ay u laayaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaan ka magan gelnay shartooda bulshada soomaaliyeedna waan hubaa inay kala garteen cadowgooda iyo saaxiibkooda waxaa aan halkaan rabaa inaan uga mahad celiyo ciidamadii amniga ee shafka u dhigay ka badbaadiyey dhagarqabayaashu hagardaamada ay soo abaabuleen inay u gudubto magaalada waxa ay doonayeen magaalada inuu u soo gudbo qaraxa si goobo muhiim ah iyo mas-uuliyiin muhiim ah oo u baabi'iyo aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa waana wixii ay u qaateen tuutaha iyo qoriga inay khatarta shacabka soomaaliyeed soo gaari lahayd ay iyagu xabadka u dhigaan madaxweyneha ee kii saddexaad o tiigeyey waana si unwiin amuusho intun dharna ku dhalata oo ku dhihi beledka xamar
idaa mahadsantaa al-ustaad mukhtaar sheekh aadan dalmar yahayousan iin faahfaahayay qodobureedka sayti intuunan balasla wararka sayti ee masiibadiiyo geedka ku dheeday beledka muqdisho ayaa madawynaga soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo isuna taasiyo iswarbaahinta marsiga dadkii kanafaya masiibada sayti ee qaraxga ku dhiyay beledka muqdisho gaar ahaan isgoyska akis kontarola qaraxga sayti la sheegay intii dad badan yoo ka amudan intaa sayti ka amudal ku badana yoo ka dhaawaamen warbaahinada taageerooda dagaalyahanada al-shabaab iyo wiliyahan qadan ama ansheegna mas-uuliyadda qaraagasayti waa koob madawynaga soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isu taasiyo isu warbaahinta marsi dadkii milasiti kanaf waaye
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ساكي الصباح دي وحد عي قرح ليش لو يقانو اكس كنترول آدا وددا آدا أفقوي هل كاسو كد عي قرح آدي آد وين إن كل عدين دد فربضن وسوجرة دد طيف وكلها نور معلومات كودا وكلها هاي شقودا سين وقوديان reerkooda iyo caruur u kala lahay iskuulladooda oo da-yar iyo dad badan oo aan waxba galabsan oo ka shaqaynaya waddada u dhexeeya ex control iyo afgooye oo ka shaqaynaya waddada dhismaheeda waxaan leeyahay waxay ahaayeen shuhado ilaahay ha u naxariisto jannadiisa iyo naxariistiisa allaha siiyo qaraabadooda iyo ehelkooda iyo asxaabtoodana samr iimaan allah ka siiyo waktigay kusoo beegantay waxay ahayd wakti lama filaan ah oo dadku ay u socdeen nolol maalmeedkooda ujeedka ka dambeeyana waxay ahayd inay ummadda soomaaliyeed ay argagax geliyaan oo ay qalbi jabiyaan oo ay ku xasuuqaan fursad kasta ay u helayaan waxaanse leeyahay ummadda iyo dowladdoodu marna lama qalbi jabin karo marna lagama hor istaagi karo horumarka dalkan iyo dibudhiskiis kooxdan argagixisada ah ee shabaab waa koox u shaqaysa argagixiso caalami ah oo loogu soo diray ummadda soomaaliyeed dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed inay xalaalaystaan dhiigooda ay xasuuqaan ummadda soomaaliyeed ay burburiyaan wax dhismo ah shabaab wax ma dhisaan waxbay dumiyaan ma dhisaan iskuullo ma dhisaan goobo caafimaad ma quudiyaan shacab kama shaqeeyaan mustaqbalka caruurta soomaaliyeed waxay ka shaqeeyaan oo loo soo kontract garayey oo loo howlgeliyey inay ummadda soomaaliyeed ka hor istaagaan horumarka inay laayaan shacabka soomaaliyeed inay laayaan caruurta soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkan u leeyahay waxaan ku adkeenayaa xukuumadda ama aan faraya inay si deg dega u gurmadaan shacabka soomaaliyeed oo halkaas ugu xasuuqiyo cisbitaalada yaalla ay si deg deg u gaarsiiyaan wax alla wixii taageero ah ay la gaari karaan shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay inay iyaguna garab siiyaan dadkaas waalahooda cisbitaalada yaalla wax alla wixii taakuleynah ay la gaari karaanna la gaaraan waxaan alla uga baryayaa intii halkaas ku dhimatay maanta inuu ilaahay jannadiisii naxariistiisa siiyo eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo asxaabtoodana uu ka siiyey samri iyo iimaan dhibkaan maanta dhacay wuxuu leeyahay cashar joogto ah dalku wuxuu ku jiraa dagaal inaan u feejignaano argagixisada maalin walbaba waxa ay qorsheenayso inay tahay inay layso shacab soomaaliyeed aysan u socon dadka u shaqeeya dowladda waxaa loo baahan yahay inay arinta maanta dhacday oo argagixisada ah oo naxdinta leh inayna midayso oo aan hal meel uga soo wada jeesano la dagaalanka argagixisada iyo cidda la shaqaysata wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
madawynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo yahay codkaasitii uuse warbaahinta marsiyay taasiyada dadkii geedka kanafaya masiibadiiya ku dheedaya beledka muqdisho gaar ahaan isgooska akasa kontarool ee afgooye ilaa yonaato majarta id mas-uuliyadda sheegdhatay qaragaasayt oo soo dadkaasayt badan iyo amuudan qarhay kale kan kuwiinaya oo soo kudhay beledka muqdisho ee sanadkii lamada kun toban todobadii ee toban iyo afartii octoobara yaa amuudi walku badan lix boqol oo qof kaasaytida sunan jarna ilaa yoona hata id sheegatay mas-uuliyaddiisa dhinaca kalena taliyaha ciidanka lootiya sheegay intay dagaalyahanada al-shabaab oo ku saara doonaan deegaanadaasiitiya galmudugga taliyaha ciidanka lootiya hooga dalka sarayo guuto cabdixamiid maxamed diriira oo weheliyaan saraakiil ciidan oo sukumidaye taliyaha qaybta labaatii koowaad ee jenaraal cabdiasiis cabdulaahi qoje iyo weliba kormeer oo kaseedana dugsiga duleedka city ee magaalada gur-eele gobolka city galgaduud meela city oona lakatobaraay ciidamo ku tirsan ah hooga dalka taliyaha usu khudbada hinjeedaya ciidanka sheegay intii oo qaybnada doonana sidii al-shabaab lunku saaran lahay deegaanada city ayoo ku roogan ee maamulka galmudug islamarkaa cityna qiimeyn lagu suubi doona xaalada ciidanka ayoo horseedan lahayeen dagaalyahanada al-shabaaba dhinagan iyo weliba beledweyne baxaane akhyaare qaar kumida bulshada ku nool beledweyne yahanis aruurisiyo dayaatiro lahayana jidadka dhaxmaro beledka city iyo beledweyne waryaagana bashiir cabdullah cismaan iyo faahfaahintu war ku miilan inku diri qaar ka mid ah shacabka magaalada beledweyne ayaa bilaabay inay dayactir ku sameeyaan keliga waraabaale uu fatahaad ka geysto webi shabeelle dhexmar magaalada beledweyne xilli roobaadka marka la gaaro waxaana qaarkood ay sheegeen inaysan jirin wax caawinaad ah oo ay ka heleen dowladda soomaaliya iyo madaxda hirshabeelle hal roob laba jeer soo noqonaa markaan aragnay waxaan ku talagalnay inaan isku tashanno annaga hawshaasna aan qabanno waxna aan ka qabanno ilaa gamberlaado aan webida ugu ridnina aan wadno haddaan helayna dad islaam ahoo shaqadaas nala qabtana diyaaran unahay waa soo dhowaynaynaa xaafadda howlwadaag iyo buundaweyn odayaasheedu waayo halkan waxaan ku hadlaayo markaan aragnay xaafadda dhibaatada haysata afar iyo labaatan saacad sannad walba biyaha soo baxaayo iyo dadka masaakiinta hoo barakacaayo markaan ogaanay waxqabadka bulshada hiiraan waxaan isweydannay inaanan xaafadda isku tashato dhallinyaro iyo odayaal xaafadda oo isxilqaamayaan nahay halkan waxaan ka caddaynaynaa inaan kiligo dhisno kunan dhisno xaafadda dadka laga aruuriyo dhaqaalahaas oo keliga ay lagu dhisaay waxaan nahay dad isxilqaamay oo dhallinyaro iyo odayaal ah waxaan rabnaa waxaan u istaagnay jaabkayna waxaan rabnaa waxaan rabnaa in aan xooggayna iyo jaabkayna aan maarata jaabkayna xooggayna aan kiliga ku bixinno intayna soo garab istaagaysana iyadana waa baacsan tahay waxaan kaloo rabnaa inaan maarata aan shaqaysanno oo biyaha iska leexina ilaahay aa wax leexin kara fatahaadkan rabbi aa wato ilaahay waxaan ka baryaynaa oo qofur raxiimkahay in biyaha maarata naga qabto marka insha allahu waxaan ugu baaqaynaa dadka islaamka ah meel kastoo joogo in ay nagala qayb qaataan biidnillahi annakoo yani tarakalka ines yahay mid dawladeed ku tashanaynin mid haydeed ku tashanaynin oo ah dad shacaba oo isxilqaamay dhallinyar iyo odayaal ah tarakalkaynana oo yahay halkaan sheegul hadda dartiisaana lama rabe saddex kaleetay way soo socdaan dhow ilaa yidhaahdo sidaan keligaan iskaga bixi lahayni oon biyihiisa dhinacaskaiga marsii lahayni tarakalkaayna uu yahay annagoo isku tashanay oo shacab ah oo guriguri inaan lacag iskaga qaadna doonayno in allaalo intii in muslim aho wax ku soo darsan karto waa khayraad waan doonaynaa dadka muxsiniintana waxaan ka codsanaynaa inay nala garab istaagaan midkii wax lagu kaalmayn karo waa midnaha waxay laisku darsanaya wax lagu qaban karaa ummadda waxaan ka codsanaynaa islaamka inay nala soo garab istaagaan annagana insha allahu tacaala waa sidii tabartayn iyo xooggayn waa ku dagaalamayna in aan keligii mataqaanaa xaafadda wereeriyey ee mataqaanaa markii hore wuxuu ahaan jiray keligaan in tobankii sannaba hal mar oo ay biyaha ka bataan uu soo baxa sida hadda mataqaanaa uu xaafadaha hadda u galaana uu marka hore uusan ahaan jirin ee mataqaanaa xaafadaha geesaska unbuu ka soo gala jiray hadda waxay noqotay in roob walba oo da'a inuu xaafadda ku soo dilaaco sidaa daraaddeed markaan aragnay rafaadka iyo dhibaatada iyo barakaca iyo mataqaanaa iyo dhibaatada uu geysanayo cudurrada waxaan isku xilqaannay annagoo kale ah xaafadda buundaweyn iyo mataqaanaa xaafadda hulwadaag dadkeedii waxgaradka ahaa ganacsatadii odayaashii codkaasi welibaan dembey warbixintii waryaagana bashiir cabdullah cusmaan usan inkutiri magaalada beledweyne gobolka siiti hiirana axmed madoobe ayaa weliba osuunuusa ku hadlaya qarahii ismiidaaminta iyo sukuriyi geeka beledka muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ku hadlay qarahgii hiraabtuusa kudhay isgooska akis kontarool ee afgoy ee beledka muqdisho qaragaasiidee weliba osaaykoosulaan adeegsaday baabur nooga hamuulka qaadaba walahakabuy walyaabo qaraho waana sujaysaday khasaare naskajara dhimasho iyo weliba dhaawac oo ciidan badana madaxweynaha axmed midoobe weliba usutaasi uusan diray eheladii dadkii waalyaalada ku diratay qarankii uusa ku dhihi isgooska akis kontaroole afgoye meelasayti onyokanafayty dad shacab ee oyoon badnaa ardaya onsooti meelo walbarashada hanasayti onyokajaranga ardada meelasayti kanafaya ee jaamacadda gobolkasayti banaadiryoon badanayan sida oo kale axmed midoobe iyo weliba usudadka meelasayti ka amuda isu ilaahan ku tuugaya intina hariistay janadoosa kuba raabay sida oo kaledna dadkii meelaka dhaawacmi sun rajeeya aafimaad degdeg e dhinagan iyo weliba isla wararkaasayta ka guda jarna weliba aanoo bahanay dhinagaasi iyo weliba gobolkaasaytii ee beledweyne gudoomiyaha gobolka hiiraane suntaasiyan diri dadkii waleelada ku deertay qarahii geeka ku dhihi beledka muqdisho barlamaad waraagana bashiir cabdullahi cusmaan iyo faahfaahinta warkumilanin ku diri gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale ayaa tacsi u diray dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho ilaahi ha u naxariisto intii maanta ku nafwaysay qaraxii furiilnimada ahaa ee ka dhacay ex control afgooye intii ku dhimatay sabar in irmaan allah naga siiyo ayagana jannadii farduusaha allah ka waraabiyo inta dhaawacaana allah caafiyo ilaahay maaragtay ha bogsiiyo dadka soomaaliyeedna sabar iyo imaan allah ka siiyo dhammaan inta maanta meesha ku guuliyato inta ku dhaawacantay waxaa nacasnimo ah oo waxooshnimo ah muddo ka badan toban sano in dadka soomaaliyeed uu ku socdo qaraxyo aan loo meelgeeya oo ay samaynayaan dad soomaaliyeed dad soomaali ah oo dhahaya waxaan nahay soomaali waa nacasnimo waa doqonnimo waa waxooshnimo suurtagal maaha toban sano inaan fahmi weyno meesha naga ka jiro suurtagal maaha toban sano in carruurteennii iyo haweenkeennii iyo waayeeladeenni iyo dhammaan dadka soomaaliyeed in lagu haayo gumaad cid naga akhrisanaysaa ma jirto qofka ibni aadanka sana waa khaldami karaa bil waa khaldami karaa maalmo waa khaldami karaa saacad waa khaldami karaa laakiin toban sano ma aqaano ciddii dilaysa toban sano ma fahamsani toban sano ma garan karo waxay dilaya wax noo shaqaynaya maaha shacabka soomaaliyeed ayuu ugu baaqay in laamaha amniga ay la shaqeeyaan waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed arrimahan waa in si aada iyo aad looga digtoonaadaa waa in aada iyo aad looga fikiraa gaar ahaan dadka degan muqdisho ceeb ayay ku in maalin kasta qarax uu ku dhaco magaalada muqdisho oo dadka soomaaliyeed si sharci darro ah dhiiggeeda lagu maxaan ku rahdaa lagu daa lagu xalaalaysanayo dowlad keligeed wax ma qaban karto haddii aan shacabka la shaqeyn ciidamada booliiska iyo ciidamada amniga keligood lama dagaalami karaan argagixisada rabaan dadka soomaaliyed inay dhameeyaan waa in lala shaqeeyaa dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada ku howlan xasilinta iyo amniga magaalada muqdisho shacbiga degan dadka muqdisho ma waxaad doorateen in carruurtiina subax iskool aad u gasataan maalmihiina wadooyinka la waro oo lagu baabi'iyo ma waxaad go'aansateen argagixisada inaad gabaad u noqotaan ma waxaad go'aansateen argagixisada inaad hooy u noqotaan oo aad fadhiisaan oo aynan soo sheegin waxaad ogaataa ninkii qaryow ninkaasi ninkuu dilaayo ama waa hooyada ama waa aabbaha ama waa canugaadi sidaa darteed waxaa la rabaa damiirka inuu shaqeeyo oo qof soomaali ah aanu ogolaanin qof kale oo soomaali oo walaalkiisa in la qarxiyo damiirlayaasha ku shaqaynaya dhaqanka noocaas oo kale ah waxaa la rabaa dhammaan in laga soo wada horjeesto waxaa la rabaa isku meel in laga wada istaago waxaa la rabaa kulli in laga wada hor shacab iyo dowlad dhammaanteed anugu kuma eedaynaayo qaraxyada dhaca inay maxaan ku rahdaa mas-uuliyaddeeda inay leeyihiin oo keliya ciidamada dowladda iyo maxaan ku rahdaa dowladda soomaaliyeed iyo dowlad maxaan ku rahdaa iyo maamulka gobolka banaadir ee waxaan leeyahay dhammaan waxaan ku wada eedaynayaa qof kasta oo degan magaalada muqdisho iyo qof kastoo soomaali ah oo degan meelaha uu qaraxyadu ka dhacayo waxaan ammaan iyo hambali usoo jeedina iyo sharaf iyo cizi iyo karaamo dadka degan meelaha soomaalida ah oo aanay ka jirin argagixisada iyo maxaan ku rahdaa iyo qaraxyada waxa ay diideen inay gabaad noqdaan argagixisada waxay diideen inay qariyaan oo ay la shaqeeyaan argagixisada iyo dadka dadka dadkooda laaya codkaasi welibaan dembey warbixintii wareegana bashiir cabdullahi cusmaana akhyaaray wili warkaamine madhugunsa aytaan dhanagalan gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil iyo weliba sugeegu sudeerayo gobolka sita sanaaga meelasitona dhowaan usoo horjeedi mudaharaad laankorjeeda maamulka city puntland dareerkii weliba uusa ku saabsanayay sidii meela city laanka naga laaya kalsoonida puntland oya kala haytay shacabka city gobolka city kureeda markii dhowaan meela city isu kudhi mudaharaadyo laanka horjeeda hilku qaadistii gudoomiyigii hore ee baarlamaanka ee puntland gudoomiyaha cabdirashiid iyo weliba hosdareershaga isoo ku bilaabay degmada dhahar isona meelasiiti isu kale kulami hadhawaayo iyo weliba inkastoo deegaanada qaarna solokumuujaya diidmo ee banaanbaxyadii geedka meelasiiti oo ku socdaan qaar ku mid a degmooyinka gobolka sanaag sida degmada hiingalool iyo weliba deegaano kaleed oo ku tirsan gobolka siiti walibana walgorodka deegaanada city oo sheeganay intii mila city iyo ku dhisantay maamulka city lah kamagaawi maakir state mila city laga sheegay intii oo ka midooban degmooyinka sool iyo weliba sanaag oo mila city oo ka haysan ama iska haysan maamul maamulka puntland iyo weliba somaliland dareerka city waliba usa ka toosaya hilo saraakiila oo ka kujeeda gobolka city iyo kudigana walibana iyo ankabeerana faragelinta puntland iyo kahayta khayraadka deegaanadiyo akhyaarays runkiisi warkaba dhugunsiday tan idaacadda warsan ee baydhabo golo guud ee qaramada midoobay iyo weliba iyo meelmariday qaraarka ambaarayawa taadiyada xuquuqda aadana ee kudhina ee muslimiinta runjiga oo ka nool dalka city maynamara qaraarka iyo weliba ka baaqaya intii maynamar usuurooyiga ka odoonka ee na-abka eh oo ku dhisana dhaniga siitiya ruhinjiga iyo weliba qumyado laku tira badanye kumanaan ee ruhinjiga iyo weliba milasitiya lakadilo tiradii walku badan laka sheegay todoba boqol oo qofa intaas siitiyan ku badanna iyo ku baraka ena sida dariska dalkayan la eta maynamar iyo weliba bangaaladesha intiya socotay howlgalladii militariga ee sanadkii lamada kun iyo toban toddobadii warkii hamiinama akhyaaray hiliwansin kula socotan idaacadda warsan ee baydhabana surunkun iyo ninkidonyo wark waliba saaraya waryaagana maxamed cabdiraxmaan abdulle malele anoo maxamuuda sinin soosiyaaya akhyaarta ogolog igaataan kumahad nageenti warkun warlamid eh redwan kulamaana amaan allah